butrus koowaad cutubka shanaad
anigoo anba oday la ah oo marag ka ah waxyaalihii masiixu ku xanuunsaday oo weliba ka qayb qaadanaya ammaanta la muujin doono waxaan ku weelinayaa odayaasha idinku dhex jira ilaaliya idaha ilaah oo idindhex jooga idinkoo aan qasab ahaan u dhowrayn laakiinse raalli ka ah sida ilaah doonaayo oo weliba ha u dhowrina raa'iido ceeb ah daraaddeed laakiinse ku dhowra maan diyaar ah hana u xukumina sida idinkoo sayidyo u ah kuwaad u talisaan laakiinse idaha masaalo u noqda oo marka alijidhka sare la muujiyo idinku waxaad heli doontaan taajka ammaanta oo aan baaba'ayn sidaasoo kalena dhallinyaraday odayaasha ka dambeeya oo kulligiinba is-hoosaysiiya in midkiinba midka kale u adeego maxaa yeelay ilaah waa horjoogsadaa kuwa kibra laakiinse kuwa is-hoosaysiiya ayuu nimco siiyaa haddaba sidaas daraaddeed gacanta xoogga leh oo ilaahay iska hoosisiiya si uu wakhtigiisa idiin sarraysiiyo welwelkiinna oo dhan isaga saara maxaa yeelay isagu dambu idinka leeyahay feejignaada oo soo jeeda waayo cadowgiinna ibliiska ahu sida libaax ciyaaya ayuu u wareegaa oo u doondoonaa cid uu liqo isaga hor joogsada idinkoo iimaankiinna ku adag oo garanaya in isla dhibaatooyinkaasu ay ku dhacaan walaalihiinna dunida ku jira haddaba ilaaha leh nimcada oo dhan oo idinku yeedhay ammaantiisa daa'imka oo masiixa ku jirta markii aad in yar xanuunsataan kadib isagu wuu idin kaamili doonaa oo idin adkayn doonaa oo idin xooggayn doonaa weligiis iyo weligiisba xoogga isagaa leh aamiin waxaan warkad yar idinku soo qoray gacanta walaalkeen silwanos oo aan ku tirinayo inuu aamin yahay oo waxaan idinku waaninayaa oo marag ahaan idinku sheegayaa intanu tahay nimcada ilaah oo run ah taas ku adkaada waxaa idinsoo salaamaya tambaabulloon joogta oo laydinla doortay iyo wiilkayga markos isku salaama dhunkasho jacayl ah oo intiinna masiixa kuwiisa ah oo dhan nabaddu ha u ahaato